ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
way bilaabatay haddii ilah ku beerley markay kulanta waxay garatay inay dhowil mar cabto oo dhinaca dhowil mar koofur mar cabto waqooyi mar ay cabto lagu ballamay waxaa kay biyaha wax waxtar ay leeyihin amba meel ay gaaraan male koonfurba ma gaaraan waqooyi ku sugan yihiin marka haddii ilaahay ku roon yahay waa bilaabatay kuwa qalalka waa bilaaba laakiin bidin waxaa lasoo daaya shalay daraad loo yimideen oo hadda xaafadooyinkan hoos oo meel yidhaha awgoy ildo afgoy ka sokayso afgoy ka sokay afguy wixii ka xagee waaba diilaayihiinba waaba mar hore dii waayeenba ana waxaan ku jirna qaybtaan afguy ka sokayso oo dhexsoo bax ka jirta
waa garta adigu beer qaybtaan dhex waaba diilaayihiin oo bii mahaastaan waa bii la-aan annagana tookay noqotay shamaal shamaalma waa waraabeynaa dalaga maanta aan beerna halusuu ku sugan yahay waa gartay adiga hadda maxaa ku beeran waa sisam iyo galeey sisam iyo galeey iyo haddii ilaahay ku run yahay geed miroob intee higtar baa wax ku beeran yihiin haddii laga soo qabto gareen intay noo beertay amba somreed hadba saa u taqaanid waxay noo beereen dhul oo iskaashato dad iskaash isku xirno gaaraya dhul toban hektar gaaraaye waxay noo beereen dalag waxaa noogu beereen sisan iyo galeey hadduu ilaahay ku run yahay hal waraabay cabtay hadda halisay ku jiraan ceel biyuhna ma qabno codsadayna ceel biyuhu ahay waana la awoodi waayey marka arrintan marka biyaha webiga goormay soo bilaamatay marka in webigii qallalo oo aada aragteen kow iyo labaatan maalmood intaad ilaana kow iyo labaatan okay marka biyihii webigu say u socdeen bay hal mar kaw yidhaahdeen miyaa maya digniin bay bixiyeen digniin ay bixiyeen saddex maalmood digniinkaas la bixinay in ugu hoos u dhac oo keenaayo maadaama u jawhar imaad nagala soo hadlay biyaha gadaal waa kasoo go-an nala yiri saddex maalmood digniin lasisi jawhar waxaa nagala soo wacay iyo hadduu ilaahay kuuran yahay iyo meelahaas balgeyn marka meelahaas marka laydinka soo wacay maxaa laydin sheega inaa bi keedsan haddii keedsakan bi inaa keedin aan beeri aan waraabin oo si degdeg beeri bi waa isku bi aan ku shubno toddobaad waa waa aan soo wajahdi marka toddobaad toddoba beri saddex maalmood dignina siiyeen toddobaadina maqnaay oo biyaha oo fiicnayn toddoba bixi kadib bi waa go-een kow iyo labaatan mada waa biilaana arrintan oo kale marar badan ma idin qabsatay haa saddex saddex saddex sano eka laga soo bilaabo kun sagaal boqol toban iyo shantii laba kun iyo shan iyo tobankii toban iyo lixdii kun sagaal laba kun sagaal toban iyo lixdii kasoo bilaabatay laga bilaabo ilaa ilaa hadda okay ilaa hadda waa markii saddexaad ee uu webigu idinka go-ayo markii saddexaad saddex saddex sano waay haa maxaa marka idiin qorsho ah maxaa tabaabusho u samayn weydeen oo inay arrintan oo kale laba sano hore idinku soo dhacday haddana sanadkii saddexaad maxaa idinku samayn ama qorshe ahaan maxaa isku daydeen qorshe ahaan waxaa degan ah etoobiya la aado biixireenkaas macnaha oo madaxweynaha waa codsi waa loo waa loo tegey etoobiya maadaama aan heshiinay oo heshiina dhexyaalna biyaha lasoo lasoo deeyo injineerka jii xareenka etoobiya kolley waa la dilisi hadna loo sheegay amba idaacadaha aan ka maqalnay waa gadabley waxa saasa jireen noqon la dhahay marka waxaa hadda guddoomiyaha beeraleyda u ballan qaaday inuu etoobiya ay tegi doonaan ay wafdi oo ka socdo beeraleyda marka laga soo tago dhinaca etoobiya idinka maxaa qorshe ahaan aada samayn karayseen oo aada biyo inaad biyo kaydsataan oo kale qorshe ahaan qorshe ahaan waxaa naloo tababarmay ugu oo saan oo digniin naloo siiyo inaa waa iskuin biyo ku shubno ku gaarno saddexda ugu ugu maqan yahay inaa inaa ka faa'iidaysano waa iskuin biyo aan ku shubno waaskayaal biyo lagu shubo oo lagu xiro ma ku shubteen marka waaskooyinkaas saddex bilood la isticmaali karo ma ku shub laba bilood la isticmaali karo ma ku shubteen marka waaskooyinkaa biyihii maya mid kamid a hal mid hala lagu shubay saddex ay ahaayeen mid kamid a lagu shubay inta kale waa la awoodi waayo toddobaad waa go-aan biyo maxaa loo awoodi waayay inta kale waa ku filnaa weyse waa kuwa awooda intaas loo waayo degniinta iyo biyo joogitaanka todoba beri udhexaysay ta marka biyaha aad ku shubteen wax intee la-eg bay qaadaa
waxa waaye waaska biyo lagu shubo bil biyaha jecis kadib wax lagu firdhi maano meel biyo lagasii dhaan yahay amba matoob lasii saaraya ma amba war ma aha waa gartay waa gartay waa isku yan biya waa isku yanka biyaha lagu shubaayo waa isku iskaashata waa iskaashata ka dhexayso oo biyaha lagu shubo ilaa saddexka aan ku shubi jirno markii digniinsa aan helno saddex maalmood ilaa todobaad biyaha go-een waxaa hal waaskaan awoodna inaan ku shubno beertaada goorma ugu dambeysay aada waraabiso kow iyo labaatan maalmood hadda marka say u eg tahay ma ma qallashay beertii seebay u ekaatay bal iiga waran isbedelay sameysay isbedelay sameysay meel oo toddobaad ku waraabi jirtay hadda markay saddex toddobaad biyo ay moogtaa maxay kula tahay inuu isbedel muuqanayo see isbedelkaa bal ii sheeg waa isbedel see isbedel macnaha toddobaad uu biyaha ku cabaay mooska moosaan qabaa moosaan leey toddobaad uu biyaha ku cabaay saddex todoba biil ayaa isbedel isbedela laga dareemay waxaa laga dareemay miisaan la-aan waxaa laga dareemaya ina qofka miisaan la-aan mooska la gooy inuu suuqa miisaanka lahaan miisaan la-aan inuu bixiyo biyo la-aanta biyaha miisaan ay yeelaan biyo biyo la-aanta miisaan la-aan inuu keeno inuu qofka sii daayo inuu t- la- labaatan kow ka ka- ka badan uusan adkeysan karin ma laba kow iyo labaatan kale waa la iska- waa la adkeysan karaa marka ugu badnaan labaatan kow kale waa adkeysan karaa wixii ka dambeeya waaba waqtigii hadda aad goosan lahayd baa la joogaa miya ha kow iyo labaatan waa lagu goonaya kow iyo labaatanka hadda miis- mooskii laguyi miisaan laan kii horo iyo kan waxa- baabuurka waxay ku mi- ku kala miisaan duwan yihiin baabuurka hore wuxuu noqday labaatan eh, labaatan saxaaroo noqday miisaankiisina saasuu ahay baabuurka dambe hadda la la miisaamo lageeyey wuxuu noqday shan iyo toban oo- shan iyo toban oo shan shan shan shan- shan hoos u dhacay Am, beertaadu xageebay kaga taallaa afgooy afgu haddaa ta- kala tagaan waxaa ku dhegana maxamed sheekh cusmaan beer oo lahan jiri hore wasiirka hore maaliyadda ku dhegana maya en, waxaad ii sheegtaa tuulada ay ka tirsan tahay iyo intay qiyaasu jirto ird ird ird duule afgu u jed sideed kilomitr dhinaceebay ka xigtaa qorax soo bax beeraha kale deriska kula ad ee iyana biyo la-aantan hadda dhibaatada u haysato waa wax intee la-eg waa badan yihiin beerley waa waa inta in- in- intaba ceel uqodmeen waa badan yihin laakiin dadka danyaradan kamid ah oo ceelasha aan lahayn dadka ceelasha qaba waa iska ceentaan inkastoo biyo ceel waa ay awoodin oo ka nafaqa badan yahay webiga ka nafaqa badan yahay laakiin balse nolol nolol waa ku gaarsiya mooska waa waa sii nooleynaa saddex laba bilood ama saddex bilood biyaha maqan yihiin Ee, ninka ceelka qaba mooskiisa ma ka dumaayo waa nolol waa kusii gaarsiina laakiin annaga nolol ma jirta waa dhaca mooska geedka waa duma waa dhaca M- mooskan kuu beeran goormaa beerta wakti walba aan beeri hadda waxaan beeri waxaan beeray bishii wuxuu jiraa sideed bilood jiraa hadda la gacan saari sideed bilood jiraa sideed bilood seelada ku jiraa mooska inteebaa lagu goostaa toban toban bilood En, dalagyada kale kuu beeran goormaa beerta iyaga kaas sisin iyo geliy waay kuwaas waxa waaye wax wax nafo wax cilmi ku dhisanba ma aha hadda isku gocan wax loo arka laakiin mooskan qaliska galay iyo wixii haddii ilaahay ku run yahay oo galay oo gacan saarka ah hadduu saan ku bii waayo waa khasaara inteeda la eg waa La- dhaqaale intee la-eg kaa galay wallaahi hadda qalin ibug uma qaadan laakiin waa ector moos waxa istilaalkiisa iyo- iyo iyo beeridiisa aa- marka diyaar diyaarintiisa wax ebo cagafka lagu diyaarinaya wax ebo toban saciid toban shan boqol doolar aa ectorka lagu diyaarinaya shan boqol diyaarintiisa lagu jafadiisa iyo cagafka jiristiisa shan boqol doolar waa gartay marka dhaqaalahaas ma deyn baad ku heshay mise deeq waxaa iga saacida iga iga gacan qabatay hay-adda gareel iyo somareed waa gartay maxaa kuu qorsha ah marka hadda maxaad rabtaa inaad samayso afar hectar iyo diyaarsan oo moos eh, waxaan ku tala jiraa inaan biyo lasoo jiihayo balcad meel ka sokeysha lagasoo jiihayo meel biyo kugo-in lagasoo jiihayo beeraley isku iskaashato inaan lama waraabka helo lama waraab kadib inaan iska cilmi doono qorsha hadda igu jirto saas way hadda aan diyaar ahay hadda saakib inaan udhaqaaqna rabno gudomiyaha beeraleyda iyo iskaashatada inaan noo dhaqaaqo dhinacaad loo dhaqaaqo dhinaca iyo balcad loo dhaqaaqo meel biyo heleen oo jirto hal xilli hadda lama waraab haddaan helno kulli kadib waaba janaa iyo februaayo hadda waraabo maarsaba roobaan rajeena maarsaba marka qoladaa balcad ma la xiriirteen inay biyo idiin soo daayaan iyaguse biyo ku filan ma haystaan waa biyihi nagu filan maaha laakiin inay soo daayaan hadda waxyala iyo dabaq dabadaqa yimid laakiin tooka waaye dhinac dhowe inay ku dhaafaan aan ku ballan oo qole eer eer eer eer qoladaas xagga dhowe loo gudbiyo kadib aan kacno waa gartay waa aan ku gartay ballan laakiin biyo naflamo amba amba wax u tiraay maaha amba amba beeraha qoyin karo maaha waa biyo gartay lix saacadood amba toban saacadood soconayo toban saacadood soconayo haddii matoor la fasaxo toban saacadood waa qalala wuu waad miyihiisu miyihiisu tagaa toban saacadoodna wax beer ku filan maaha
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana aa tuus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa